بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix binu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu dikri alriyaa'i waasumca baabkii lagu sheegayay istususka iyo ismaqashiiska iyo wa qowli llahi tacaala alla qowlkiisii uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkii ka cabsanaaya rabbigiis maalinka uu la kulmaayo oo alla muraaqabeeya muraaqabadaasuna ay sabab ugu noqoto inuu macaasida ka fogaado rajaynayana abaalmarinta alle inuu ku abaalmariyo taacada uu ateecayo qofkii sidaa doonaya ama cadaabkii ka cabsanaya falyacmal camalan saalixa camal wanaagsan ha sameeyo waa camalka waafaqsan sharciga alle oo ama waajiba ama sunno ah walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yaanu cibaadada rabbigiis duul kale la wadaajinin oo aanu istusus camalkiisa uu dadka tustusiyo yaanu samaynin ee marka uu camal falaayo ha u camal falo isagoo allah keliya ula jeeda sheekh fawsaan wuxuu yidhi kabaa'irtii waxaa ka mid ah istususka iyo ismaqashiiska istususku marka wuxuu galaa wax la arkaayo oo acmaasha ah ismaqashiiskuna wuxuu galaa waxaa la maqlaayo oo hadallada ah marka istususku waa acmaasha ismaqashiiskuna waa hadallada lagu hadlo waxaa taa tusaale u ah in qof uu u soo banbaxo inuu noqdo qof wax wacdiya ama dadka u khudbeeya markaasuu hadalkiisa qurxinaya oo si xeel dheer u hadlaya oo baliiq oo balaaqo badan ku jirto si loo ammaano ama sunnooyin buu dukanaya oo sadaquu la baxaayaa iyo waxyaabo kale oo taacadii alle ah iyo khayr buu samaynayaa danta uu leeyahay waa maxay wuxuu jecel yahay uun dadku inay arkaan oo ay ammaanaan haddii marka uu jeclaado inay dadku arkaan oo ay ammaanaan wuxuu galay albaabkii istususka ee camalka burinayay sumcadii ismaqashiiskiina waxaa mithaal u ah inuu xuski alle uu alle xusaayay uu kor u qaado ama qur-aankii uu kor u qaado oo uu codkii aada u qurxiyo si dadku u ammaanaan oo ay u soo maaragtay oo xalqada u buuxiyaan oo ay ugu daba dukadaan qofkaas iyo dadka la midka ah camalkoodu wuxuu u buray dadaalkii ay ku dadaalayeen ammaan inay soo jiitaan oo dadka ay cajabiso waxa iyaga ka imaanaya ay ku camal falayaan oo acmaal ah laakiin aan alle loola jeedin qofkii waxaa waajib ku ah inuu cabsado oo uu ka digtoonaado istususka iyo ismaqashiiska oo uu camalka uu samaynaayo iyo hadalkuu ku hadlaayaba allah dartii ula jeedo oo uu saafi yeero meeshan alle uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayadda bilowgeedu waa qowlkii alle qul innamaa ana basharun mitlukum yuuxaa ilaya taasi ku bilaabataa aayaddu rasuulka alla sala alla ly slam waa bani aadam ma ahan malag ma ahan cibaadana ma mudna rabbinimona wax kuma laha oo hadda isagu wax ma abuuro waxna ma dabbaro waxna ma arsuqo caalamkana kuma tasarufo sida ay dadka qaarkood ku xadgudba rasuulka sal alla ly slam oo ku talax tagaahi ay sheegtaan oo ay qaarkood ay yidhaahdaan bani aadamba maaha waxaa laga abuuray nuur baa laga abuuray sida saxda ahina waa maxay in rasuulku sala alla alay slama isaga iyo rususha alloo dhami ay bani aadan yihiin oo dadka waxaa loo soo diray uun bani aadan iyaga la mid ah si ay wax uga fahmaan oo wixii ay soo gaarsiinayeen ay u fahmaan marka xikmada rususha looga dhiga bani aadan waa taas sidaas darteed yaa alleh rasuulku wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa innamaa ana basharu mitlukum anugu wax kale ma ahi bani aadam idinkoo kale ahanahay taasina oo naxariis alle xaggiisa ka ahaatay inuu noo soo diray bani aadan annagoo kale ah oo u xanuunsanayno oo gaajo ay qabato oo tilmaamihii bani aadamka dabeiciisa lagu yaqaanay laga helaayo taasna marka waxaa ku sugan raddi la radinaayo dadka ku talax taga rasuulka sal ly slam oo quluwiga ku sameeya meeshan uu yidhi yuuxa ilaya waa lai waxyoodaa saas dheh baa layidhi ma ogtahay midda ay ku kala duwan yihiin bani aadamka caadiga iyo rasuulka sal ly slam waa taas oo rasuulka sal ly slam alle xaggiisa waxyuu uga yimaadaa markaasuu wixii loo waxyoodana soo gaarsiiya annaga waxyaabihii loo waxyoodana waxaa ka mid a rasuulka sal ly slam annamaa ilaahukum ilaahun waaxid in idinka macbuudkiinnu dadow midka cibaadada inka mudani uu macbuud keliya uu yahay oo allah ah macbuud kale ma jiro kan cibaadada mudan ee cibaadada aan u suubanin isaga moogiye waa allah qofkii marka rajaynaya la kulanka alleh maalinka qiyaamo wada khalqigoo dhan alla way la kulmi doonaan laakiinse mu'minku rabbigiisu wuxuu kula kulmi doonaa khayr iyo iimaan gaalka iyo mushriguna waxay alla kula kulmi doonaan yacni shar iyo maaragtay gaalnimo iyagoo wata oo ku tilmaaman marka khayr lama kulmi doonaan qofkii doonaya marka alle inuu khayr kula kulmo waxaa shardi u ah falyacmal camalan saalixa camal wanaagsan qofku ha sameeyo taasaa shardi u ah camalka saalixa waa maxay waa midka shareecada waafaqsan yaanu qofku samaynin camal khilaafsan shareecadii iyo wixii alle iyo rasuul ay jideeyeen sababtoo laga aqbali maayo hadduu khilaafo shareecadii sidaa darteeda rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fa huwa raddun qofkii sameeya camal aanu annagu diinkeennu ku taagnayn waa lagu radiyaa oo lagama aqbalo wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ly slam iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha lasoo darisiiyo bidcooyinka ah fa inna kulla muxdathatin bidca wax kastoo lasoo darisiiyo oo diinka lagu daraayo oo laleeyahay allah loogu dhowaanayaa oo allana aanu jidaynin waxaasi waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaahina waa baadi bidcadu marka camal wanaagsan maahan ee waa camal faasida oo baatil ah si kastoo dadka ahlubidca ay bidcada u qurqurxiyaan marka shardiga koowaad ee in alla lagula kulmo khayr waa in camal saalix la sameeyo shareecadii waafaqsan shardiga labaadna waa maxay waa in ikhlaas lala yimaado camalkaa la samaynaayo allah loola jeedo waxaana ku tusinaya aayadda qeybteeda dambe walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa cibaadada alleh yuuna duulal kale la wadaajinin wixii marka labadaa shardi laga helo oo ah in rasuulka sal ly slam lagu raaco camalka allana maaragtay loo niyeysto kaasaa la aqbalaa laakiin shardi labada shardi ka mid a haddii la waayo camalkaa lama aqbalo can jundab bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam man samaca samaca allahu bihi waman yuraa'ii yuraa'i illaahu bihi qofkii dadka camalkiisa maqashiiya iyo khayrka uu samaynaayo oo qasadkiisu sidaa yahay allaa maaragtay dadka maqashiiya oo macnaha waa la fadeexayaa yowmaalqiyaamo sida uu shiikhu sheegi doono waman yuraa'i qofkii dadka istustusana yuraa'i illaahu bihi allaa dadkii tustusiya macnaha wixii u qarsoonaaya bannaanka loo soo saaraa qiila buu leeyahay sheekh maxamed bin cabdilwahaab akhrajaahu bukhaari muslim baa wariyey qiila waxaa la yidhi markii la fasiraayey xadiidkan macnaa man samaca samaca allahu bihi waxaa laga wadaa qiyaamaha alla fadeexeeyaa wa macnaa man yuraa'i qofka maaragtay istustusana oo camalkii ay man adhara alcamala asaalixa linnaasi liyacduma cindahum qofkii camalkiisii wanaagsanaa soo muujiya oo dadka u muujiya si uu dadka agtooda ugu weynaado yuraa'ii bihi illaah allah maaragtay dadkii tusiya oo wixii uu qarsanayo u qarsoonaa bannaanka u soo saara sheekh fawsaan wuxuu yidhi meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam man samaca yani qofkii jeclaada in dadku ay maqlaan qur-aanka uu akrinaayo iyo xuska uu alla xusaayo sumcadana waxaa laga soo dhambashay maqalka oo samaac ah sababto ah waxay calaaqa la leedahay dareenka maqalka laakiin istustusku wuxuu calaaqa la leeyahay dareenka aragga meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam samaca allaahu bihi waxaa laga wadaa wuu soo caan bixiyaa oo dadkii maqalkoodiibuu wuxuu ka buuxiyaa ammaanay ammaanayaan adduunyada laakiin maalinka qiyaamaha waa la fadeexeeyaa oo wixii u qarsoonaa oo niyaddiisii xumayd yaa alla bannaanka soo dhigaa markaasuu wuxuu noqdaa qof xaqiran oo liita xadiidna waxaa ku sugnaa in rasuulka sal ll slm uu yidhi ina akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku alasqar waxaan idinkuga cabsi badanahay waa shirkigii yaraa qaaluu waxay yidhaahdeen wama shirku lasqaru yaa rasuul allah shirkiga yari waa maxay rasuulka allow markaasuu wuxuu yidhi alriyaa'u waa istustuska waxa la yidhaahdo yaquulu allahu caza wajalla lahum yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha alla wuxuu ku yidhaahdaa iyaga idaa jaza annaasa biacmaalihim marka dadkii kale camalkoodii wanaagsanaa lagu abaalmariyo idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna fi dunyaa aada dadkii aad istustusinayseen adduunyada fanduruu hal tajiduuna cindahum jazaa'a bal marka fiiriya inaad abaalmarin iyaga ka heshaan iyaga dartooda waxa u samayn jirteene taa waxaa laga fahmayaa buu leeyahay in qofka dadka istustusaa maalinka qiyaamaha la fadeexaynaayo oo khalqigii alle hortooda lagu fadeexaynaayo markuu adduunyada isqarqarin jiro oo camalkiisa uu qarin jiray camal aanu ula jeedin allah waxaa soo gelaya taas buu leeyahay shiikhu qofka sadaqa ula baxa maaragtay iyadoo aanu alle ula jeedin iyo qofka qur-aanka akhriya isagoon qur-aan akhriskaas ula jeedin waxaan ammaanahayn in dadku ammaanan umoogi wax kale aan dan kale lahayn iyo acmaasha kale ee aanu qofka samaynayaa ula jeedin wejiga alle sidaa darteed qofkii camal sameeya aanu ikhlaas la soconin oon allah loola jeedin ee dantiisu ay tahay in dadku ay camalkiisa arkaan oo ay maqlaan waxaa lagu abaalmariyaa in alla uu fadeexeeyo aakhiro oo uu bannaanka soo dhigo wuxuu qarinaayey oo ah maaragtay istustuskaas waxaa taa soo gelaya qofkii camalkiisa ula jeeda inuu maaragtay sharaf iyo mansilo dadka agtooda ku yeesho oo ay qiimeeyaan alla taa waa uu ku abaalmariyaa oo wuxuu helayaa qofku ammaantii uu raadinayo dadka ka raadinayo adduunyada taasuu helayaa laakiinse ajirkii aakhiro yuu khasaaraya uu weynayaa sheekh maxamed wuxuu leeyahay walahumaa can cumara radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala ll slama inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa inamaa in kale ma ahe alacmaalu acmaashu binniyaati bay ahaataa oo lagu xisaabiyaa haddii ay macnaha niya la socoto laakiin lama xisaabiyo oo wax lagama soo qaado haddaanay niya la soconin oo qofku wax niyaaba aanu lahayn wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wixii uu niyeystay marka marka uu qofku camal wanaagsan uu samaynaayo ama maaragtay farad ama sunno inuu niyeystayaa loo baahan yahay salaaddii ka tagtay oo kale matalan hadduu qadaynaayo waa inuu marka qalbigiisa soo gashadaa inay matalan duhur ahayd ama ay wax kale ahayd oo kale sheekh fasan wuxuu yidhi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in cibradu aanay ahayn iyo wax wax kasoo qaad ka lihi camalka muuqaalkiisa muuqaalka kore ee wax la samaynayo laakiin wax wax kasoo qaad ka lihi waa maxay waa niyadda qofku uu leeyahay qasadkiisa oo waxaa dhici karta muuqaalka camalku inuu yahay wax wanaagsan oo qurxoon laakiin niyaddii qofkii camalkaas samaynaya ay tahay faasid taa waxaa soo gelaya salaaddii iyo sadaqadii iyo xajkii baa soo gelaya iyo acmaashii kale muuqaalkeedu uu ahaa mid wanaagsan laakiin qofka samaynayaa niyadiisu ay xumayd wax maaragtay laga faa'iidaya male acmaashaas qofka samaynaayaahi aanu allah ula jeedin sababtoo acmaashu waxay ku ahaataa oo lagu xisaabiyaa wax kasoo qaad maaragtay ku yeelataa in niyo ay la jirto oo allah loola jeedo sidaa darteed yuu yidhi rasuulku sala alla ly slama wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walbaa wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto maanu dhihin qofku wuxuu leeyahay wuxuu sameeyo camalkii marka lagama aqbalo ilaa wixii niyadda qofkii camalkaa sameeyey ay allah saafi u ahayd moogi walaa yushrik bicibaadati rabbii axadanna waan maaragtay soo sharaxnay buu leeyahay shiikhu oo aayadda suuratulkaafi ahayd oo baabka lagu bilaabay xadiidkani marka sabab buu leeyahay buu leeyahay shiikhu oo ninbaa madiino u soo haajiray hijraduna asal ahaan waa camal wanaagsan oo saalixa laakiin ninkan dantiisu waxay ahayd inuu haweenay guursado la dhihi jiro umu qays guurka dartii buu u soo baxay sidaa darteed yuu yidhi rasuulku sal slam inama almaalu binniyaat wa inamaa likulli mriin maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi qofkii hijradiisu ay ahayd allah iyo rasuulkiisii intii ka ah oo qasadkiisii niyaddiisu ay taa ahayd fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradiisu waxay ahaataa alla iyo rasuul inti ka ah oo waa laga abaalmariyaa ajir buu helaa alle ayaa ajir ka siiya hijradiisuna waxay noqotaa mid la aqbalay ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama qofkii hijradiisu ay ahayd adduunyo uu helaayo oo xoole iyo wax lamid ah iyo ribax adduunyo iyo aw imra'atin yankixuhaa ama haweenay uu guursanaayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waxay ahaatay wuxuu u haajiro uun wax kale heli maayo waa macnuhu sababtoo ah niyaddiisan wanaagsanayn ee wuxuu raadinayo uun xoole iyo inuu maaragtay guursado iyo waxaas uu soo haajira meeshan uu yiri rasuulku sal slm faman kaanat hijratuhu ilaa aakhiri alxadiis waa uun tusaale waxay tusaale u tahay wixii maaragtay xadiidka bilowgiis lagu sheegoo ahaa inama alacmaalu binniyaat marka qofkii waxaa munaasaba inuu arrinkaa ku baraarugsanaado xadiidkanina wuxuu ka mid yahay xadiidta waaweyn ee usuusha islaamku iyo fiqigiisu ay ku dul wareegto waa xadiis marka aad u qiimo badan oo culammada agtooda ku weyn sidaa darteed ay aada u sharxeen oo ay maaragtay faallooyin ka bixiyeen kutubtoodana way ku bilowdaan badanaa iyagoo dadka xusuusinaya niyada in la hagaajiyo wali muslimin muslim wuxuu leeyahay oo u wariyey can abi hureyra uu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal l slam kasii warinaya ina awala annaasi yuqdaa calayhi yowma alqiyaamati halaatatun kuwa ugu horeeya ee la xisaabinayo maalinka qiyaamaha waa saddex qofood rajulun qof istushhida fii sabiili illaahi jidka alla buu ku dhintay macnaha isagoo jihaad ku jiru dhintay yacni daahirku waa saas fa utiya bihi waa la keenay facarafahu nicmatah facarafahu nicamah waxa alla uu xasuusiyey oo uu maaragtay garansiiyey nicmooyinku u galay facarafaha wuu gartay qaala wuxuu yidhi alleh famaa camilta fiiha nicmada aan kuu galay maxaad ka qabatay qaala wuxuu yidhi qaataltu fii sabiilika jidkaada yaan ku dagaalamay lafdiga muslim waa fiika qaataltu fiika xataa qutiltu ilaa la iga dilay qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu qaatalta waa dagaalantay liyuqaala si lagu yidhaahdo jarii'un waa qof dhiiran oo geesi ah faqad qiila waa la yidhi intaa waad hesha adduunyada intaad joogtaad taad soo hesha suma umira bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar markaasaa alla amray markaasaa wejiweji loo soo jiiday ilaa naartii looga tuuray wa rajulun iyo nin kan labaadi waa maxay waa nin tacallama alcilma cilmigii bartay wa callamahu dadkiina sii baray wa qara'a alqur'aana qur'aankii akhriyey fa utiya bihi waa la keenay facarafahu nicamahu alla wuxuu garansiiyey nicmooyinkiisii facarafahu wuu gartay qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ka samaysay qaala wuxuu yidhi tacallamtu alcilma cilmigii waan bartay wa callamtuhu dadkiina waan baray wa qara'tu fiika alqur'aana adiga maaragtay dartaa yaan qur'aankii u akhriya buu leeyahay qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta waad baratay cilmigii liyuqaala in la yidhaahdo caalim ninkaas waa caalim in la yidhahdo aad baratay wa qara'ta qur-aankii baad akhrisay liyuqaala in la yidhaahdo huwa qaari'un qofkaas waa qof qur-aanka akhrin yaqaana faqad qiila la dhehba taas oo dadkii wayba ku hadleenba waad soo hesha marka abaalkii suma umira bihi waa la amray fasuxiba calaa wajhihi weji weji baa loo soo jiiday xataa ulqiya fi nnaar ilaa naartii looga tuuray wa rajulun kan saddexaadna waa maxay waa nin wasaca allaahu calayhi alla uu risqi badan siiyey wa actaahu min asnaafi almaali xoolaha noocyadooda kala duwanna alla uu wax ka siiyey fa utiya bihi waa la keenay facarafahu nicamahu wuxuu garansiiyey nicmooyinka alla uu galay facarafaha wuu gartay qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiihaa maxaad ka samaysay qaala wuxuu yidhi maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha laka kama aana tegin buu leeyahay jid aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa waxbaan ku bixiye buu leeyahay allo adiga dartaabaan wax u baxshay qaala wuxuu yidhi alleh kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta sidaa waxaad u samaysay oo aad wax u bixbixisay liyuqaala in la yidhaahdo huwa jawaadun waa deeqsi ninkaasi oo lagu faanfaaniyo faqad qiila la dhehba waaba lagu hadla taas waa soo heshay suma umira bihi waa la faray fa suxiba calaa wajhihi weji weji baa loo soo jiiday xataa ulqiya suma ulqiya lafdiga muslim waa kaa kadibna waxaa lagu tuuray fi naari naarti baa lagu tuuray sheekh fawsaan wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira daliil ku tusinaya xaaraantinimada istustuska inay tahay wax aada u adag ciqaabteeduna ay aad u daran tahay waxaa kaloo xadiidku ku tusinayaa isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo inay waajib tahay in acmaasha la samaynaayo allah loola jeedo oo ikhlaas la sameeyo qofka dagaalkii kala qayb qaata muslimiinta oo jihaadkii ka qayb qaatay muuqaalka camalkiisu wuxuu ahaa mid acmaasha waaweyn ka mid ah waan in allah dartii loo dagaalamo iyo in kelmadda alla kor loo qaado dagaalkaasuuna ku dhintay in jidka alla lagu dhintaahina waa arrin aad alla agtiisa ugu weyn laakiin markii niyaddiisu ay noqotay mid fasaadsan oo aan fiicnayn oo aan alle loola jeedin camalkiisii waa uu buray maalinka qiyaamana naar baa loo jiidayaa sababtoo a nin been sheegaya buu ahaa markuu adduunka joogay oo uma aanu dagaalamaynin in kelmadda alle ay kor noqoto wuxuu u dagaalamayay in la yidhahdo waa geesi meesha waxaa laga qaadanayaa in tilmaamaha ku soo arooray fadliga uu jihaadku uu leeyahay ay u sugnaatay uun qofkii allah ula jeeda jihaadkaas marka dadka labaad ee saddexdaa qolo ka mid a waa culummadii iyo dadka cilmiga raadinaya iyaga laftoodaa sii kala qaybsama kooxii waxaa ku soo arooray qowlkii rasuulka sal slm uu yidhi man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu lahu sahla allahu bihi tariiqan ila aljanna qofkii dariiqaada uu cilmi ku raadinayo alla wuxuu u sahlaa dariiq uu jannada ku galo haddii qofka cilmiga raadinaya uu allah ula jeedo cilmigaas uu raadinayo ajir jannada gaarsiiya buu helaa qorada labaad waa maxay waa kuwa cilmi raadinaya laakiin cilmiga dan kale kama leh waxay rabaan inay shahaado ku helaan xoola ku helaan magac ku helaan oo dadka agtooda ay ku weynaadaan kuwaasi waxaa hoy u ah naarti naar bay ku dambaynayaan ama qasadkoodu ha ahaado damac adduunyo ama istusus ha ahaado sababtoo ah xadiidkii saxiixa ah waxaa ku sugnaa buu leeyahy shiikhu waman talaba alcilma liyujaariya bihi alculamaaa qofkii cilmiga u dalba si uu maaragtay culammadii ula doodo oo cilmigiisa uu u muuqdo istusus iyo ismaqashiis iyadoo ay ka tahay aw liyumaariya bihi sufaha ama maaragtay raba inuu kuwii sufahada wax magaratada ahay oo juhaasha ahaa uu iyadana kula doodo aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh ama uu dadka maaragtay wejiyadooda dhinaciisa u soo jeediyo marka danta uu leeya waa maxay xoola raadis iyo magac raadis waaye iyo in dadku ay macnaha soo raacaan isaga qofkii marka qasadkiisa uu sidaa yahay uu cilmiga ka raadinayay markuu dalbaayay adkhalahu allaahu annaar alla wuxuu geliyaa naartii buu geliyaa xadiidka tirmidi baa wariyey iyo ibnu maaja qofkii marka cilmiga u barta si loo faaniyo ama uu shaqo u helo qofkaasi ama adduunyo ayuu doonayaa ama istustus bay ka tahay waxaa kaloo soo gelaya kuwa dadka cilmiga bara oo dadka gaarsiiya cilmiga haddii qasadkoodu uu yahay inay wejiga alla raadinayaan oo dadka inay xujada gaarsiiyaan ay doonayaan oo dadka inay anfacaan qasadkoodu uu yahay dadkaasi dadka dadka ugu khayr badan bay ka mid yihiin laakiin haddii dantoodu ay tahay istustus iyo in la ammaano kuwaas waa kuwo cilmigoodu uu u hogaaminayo naarti haba noqdo qof wax baranaya ama ha noqdo qof maarata dadkii wax baraaye maxaa yeelay acmaashu waxay ku sugnaataa oo ay ictibaar ku leedahay oo wax ku soo qaad iyo xisaab ku leedahay niyada dadkeeda maaha muuqaalka kore camalka qolada saddexaadee xadiidku uu ka hadlaayo waa kuwa sadaqada la baxa shakina kuma jiro in sadaqadu ay ajir weyn ay leedahay allahna waa uu ammaanay dadka sadaqada la baxa oo ajir weyn inay helayaan buu sheegay haddii niyadoodu ay wanaagsan tahay laakiin niyadu haddii ay tahay uun in lagu ammaano wax u bixi oo la yidhaahdo qofkaasi waa deeqsi waa qof muxsin ah waa qof maaragtay watani ah oo wanaagsan in la yidhahdo haddii dantiisu ay tahay oo tilmaamo noocaas oo kale inuu maqlo uu doonayo ay tahay kuwaasi waxay soo maqleen adduunyada oo ammaantii ahaa uunbay marka leeyihiin wax kale heli maayaan aakhiradii laakiin wax habay yaraatee sawaaba iyo ajir heli maayaan weli tirmidii sheekh maxamed wuxuu leeyahay tirmidii waxaa u sugnaaday fiihi xadiidka anna mucaawiyata radia allahu canhu lamaa samicahu in saxaabigii jaliilka ahaa ee maaragtay boqorkii boqorrada muslimiinta ugu horreeye ahaa markii uu maqla xadiidkan baka uu ooyey wa talaa qowlahu uu akhriyey hadalkii alle man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiihaa qofkii doonaya noloshan adduunyo iyo qurquruxdeeda waa dadka maarata dadka istususe e marka dantiisuba waxay ku koobantaha uun adduunyadan keliya iyo dhaldhalaalkeeda ama haweena ama carruura ama xoolo fara badan ah ama beera ah nuwafi ilayhim waan siinaynaa wixii loo qoray oo looxul maxfuudka ugu qornaa oo adduunka thawaabkiisa ah yaan siinaynaa nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha acmaashoodii yaan siinaynaa oo maaragtay looxul maxfuudka ugu qorneed oo thawaabka adduunye ahaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaamiyo waxba lagama nuqsaamiyo wixii u qornaa waxba lagama nuqsaamiyo laakiinse nicmo aan taathayn ma helayaan intaasi ugu egta oo adduunyadii baa dhici karta marka in risqi fiican iyo la siiyo wixii marka khayr ah ay sameeyeen ama sadaqa ah ay la baxeen ama riximka ay xiriiriyeen iyo wax noocaas oo kale ah adduunyada unbay wax ku helaan xadiidkii hore ee dheeraa ee saddexda qole ka sheekaynayay tacliiq yaraa maarata la socday oo nawo uu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkaani wuxuu ku tusinayaa ou daliil u yahay xaaraantinimada istustuska say u adag tahay cuquubadiisuna ay aada u daran tahay sidoo kale waxaa ku sugan xadiidka isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo maaragtay in allah cibaadadii loo saafi yeelo sida alla uu yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina dadkii lama farin diinka ka tegey ilaa inay allah caabudaan moogi iyagoo diinka u saafi yeelaya iyo cibaadada waxaa kaloo ku jira buu lehy xadiidka in cumuumaadka ku soo arooray jihaadka fadligiisa inay uun ku gaar tahay qofkii jihaadka alla ula jeeda oo ikhlaas ay ka tahay sidoo kale ammaanta culammada la ammaanay iyo dadka sadaqada la baxa ee waxyaabaha wanaagsan wax ku bixiya kulli waxaa lagu xambaarayaa qofkii sidaa u sameeya allah dartii sheekh fawsaan wuxuu leeyahay waa kanaa buu leeyahay mucaawiya allah ka raali noqde saxaabigii qiimaha badnaa markuu xadiidkaa maqlay waa uu ooyey sababtoo waa xadiid maaragtay ku cabsi gelinaya haddii saddexdaa qole ee xadiidku uu ka warramaayo oo waxyaabaha ay samaynayeenna ee ahaayeen acmaasha ugu sarraysa ee la sameeyo ay naar gelayaan maalinka qiyaamo niyadii ka xumaatay darteed sidaa darteed buu mucaawiya la ooyey markaasuu aayaddan akhriyey iyadoo marka aayaddu ay maarata rumaynayso wax xadiidka ku soo arooray man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila naar kuwaasi waa kuwa aanay aakhiro u sugnaanin iyaga ilaa naar moogi wax kale ma helaan camalkoodina waa buraa xadiidku marka wuxuu maaragtay la macno yahay aayadda wixii aayadda ku jirana tusaale ayuu u yahay xadiidku waana middaas midda maaragtay saxaabigii mucaawiye ahaa ka dhigtay inuu akhriyo aayaddan wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online